haweenka soomaaliyeed waxaa lagu tilmaamaa inay yihiin lafdhabarta bulshada ah iyagoona ku suntan doorarka kala duwan ee muhiimkaa ay ka qaataan horumarinta bulshada sida nabadeynta xalinta khilaafaadka iyo isdhiiragelinta haweenka dhexdooda ah gudoomiyaha haweenka gobolka jubbada hoose faadumo aadan kateela ayaa sheegtay inay jiraan dadaallo lagu dhiiragelinaya haweenka reer jubbaland gaar ahaana kuwa ku nool magaalada kismaayo dhiiragelintaas oo taabanaysa dhinacyada ganacsiga iyo waxbarashada waan sugaynay haweenka ama ururada haweenka ama haweenkan hadda aan joogno ee gobolka jubbada hoose waxyaabaha ay uga qayb qaadan karaan wax kastoo markaas ka hor imaada haweenka waxaa marka hore haweenku isku duuban yihiin hadda tafaraaruq hadda ma jiro gabdhaha dantooda ay wada garteen hadda inay shaqeeyaan ganacsadaan waxbartaan diinta bartaan iskuullada iyo jaamacadaha bartaan intii markaa aan fahmina wacyigelin baan u samaynaa inay gabdhaha meel soo gaaraan adduunka waxaa waxa lagu gaaray sidiisa waa aqoon mid diineed iyo maadi intaba in la gabdhaha gaaraan inay gacadsadaan oo dhaqaale helaan waayo waxaa gabdhaha ay maanta dib u dhaca u keenaayo oo shaqa raadsiga iyo kulli waa dhaqaale la-aan marka gabdhihii hadday xagga aqoontana iska dhisaan xaggana dhaqaalaha iska dhisaan waxay qaban karaan inay amniga ka shaqeeyaan inay siyaasadda ka shaqeeyaan inay dalka u shaqeeyaan dibudhiska ka shaqeeyaan dalka waayo haween hadduusan jirin marka hore waa allaha subxaana watacaala u talagalay haween la-aan adduunka markii nabi aadan la abuur waxa lagu xijiyay haween buu ahaa ilaah baa qadiray marka hore inay haween ka shaqeeyaan ma ka shaqeyna annaga waa xun ma ka shaqeyna waxyaabaha dhibaatada u keenaya haweenka kama shaqeyno waxaan ka shaqeynaa haweenka si hore uu socon lahaa meeshii shalay aan kasoo bilaabno maanta ma joogno waxaan joognaa meel fiican oo gabdhihii dhammaan ay waxbarashadii heer fiican ka gaareen ay aqoontooda heer fiican ka gaareen ganacsigooda iyo ay ka gaareen wasaaradda haweenkana barnaamijka wax badan bay ka qabatay intaa waxaan kusii boorinaa idan inaan ka dhisno xagga dhaqaalaha oon cid kasta loo xagan karo loo soo lo aado oo gabdhihii ay ganacsigooda horumar gaaro ganacsiga ay bartaan meel hoose ay kasoo bilaabaan si ay u gaaraan ganacsigooda meel fiican u gaaro haweenka soomaaliyeed ayaa sanadba sanadka ka dambeeya sameeya kobac dhinacyada ganacsiga iyo waxbarashada iyadoona haweenka loo hirgeliyey goobo waxbarasho oo ay gaar u leeyihiin gaar ahaana ay ku bartaan xirfadaha oo ka caawinaya in ay shaqaabuur samaystaan